markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaajaan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda boqol gu' iyo waxyar muddo haatan laga joogo dhulka soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala cambadaan taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayahaas ku abtirsada waxaa aad u yaraa meelaha lamadegaanka lagu suurayn karo haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan luwiji robeki biricetti wuxuu ahaa dalmareen talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii sagaaliyo tobnaad ku sodcaali jiray dhulalka ummadaha geeska afrika dega qaarkood oo ay soomaalidu ku jirto wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka geeska gees koonfur iyo waqooyi xeebaha soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa waa ninkii masaajidkii weynaa ee harar kiniisadda u rogay kadib kun iyo siddeed boqol iyo toddoba iyo siddeetankii magaaladaasi geyigii looga talin jirayba markay u gacan galeen raasmakanan oo u shaqaynayay boqorkii xabashida ee miliq kii labaad la odhan jiray isla markaasna ahaa boqor xayle salaase aabbihiis intaa ka sokow isaga iyo ku allihiise biriketi waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka soomaalida ama dhulka qabaa'ilka soomaalida senor biriketi oo waayahaa u shaqaynayay hay-ad la odhan jiray società geografica italiana wuxuu sadcaaladii uu soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buuguu u bixiyey soomaaliya ee banaadir oo kun iyo siddeed boqol iyo sagaal iyo sagaashankii magaalada miilaano lagu daabacay baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hooseba ay muush ka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa iska caddaynayso waxaa ka daraa iyaga oo raaxanraaxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey sida cawsha deerada dabataagta gorayada biciidka libaaxa wiisha shabeelka yeyda haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey waa gabay ku beegan kun iyo sagaal boqol iyo shantii oo allaha u naxariistee uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jireen wax meel ka naafo ah ay maansada soomaalidu ahaan lahayd waa gabaygii uu marin jiray goobtii jidbaara kadib goobtii daraawiishe ay sida ba'an ugu naafatay ee gumaysigii ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayey maalintaas baa wixii ka harayoo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor cusmaan maxamuud oo gobollada bari ee soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen maalintaas bay daraawiishe caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ciftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan gaalo iyo gaala taabacna ay ka aarsadaan hase ahaatee gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka war heleen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishe cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo dabadeed maxaa dhacay dawaawiish oo weli tub ku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorkii u soo diray kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baalgelinno ma lihin markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daandheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraareen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen markuu ka soo yaro kabtay goobtii jidbaadhe iyo fadcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriye jiinley gabaygiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay taaka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka soomaalida ee hadda lama degaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa bal ila eg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaa ku dhex sodcaalay iyo dhirtii kalajaadka ahayd ee kob laga maraa ayaray bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxaayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey dugaaggii libaaxa iyo wiishu ay u weynaayeen haraqii maska goodka abeesada iyo jilbaska lahaana ay u yaraayeen wuxuu yidhi xagar jiqa jaleefan iyo qurac jinow waxyeelaaya jiqtooraha garool iyo sarmaan jaraf ku xiimaayo jimbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jawdheer qallalan jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh jiiqjiiq waxmudi jeelin iyo yooco jirda badan jiroon iyo qaroon jaaful iyo seeli jirriqaa abeera iyo waxaan gucandha jeexaayay janqaraara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jadiska xooraayay wuxuu jeenay carafow libaax igu jibaadaayey raadkaan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayey jaldhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayay jaajuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga waxaan jaamagaarkii cabsida jimanka buuraayey wiyil joofle iyo yey waxaan jirif ku keenaashay jiniqaba shabeelihi wuxuu igu jaraacayay juq waxaan u soo idhi dugaag jala butaynaya jilbis haraqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jirifle oo duuban maska jiririqleeyaa wuxuu jiiris igu dhaafay hawkarkii uu sodcaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tuducyada gabagabada ah qaarkood ayuu ku garawsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo islamarkaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo wuxuu yidhi waxaan sii dhowaa beri kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jowgii ka baxay jibindhow moodaayey haddaan boqor jawaabayga iban uma jaldhaabeene jidhku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegey jaankii badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan maraya jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanne waxse igu jirrabay waa ninkii jooka ii lulay dhegeystayaal barnaamijka dhaqankaiyo hinduu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo